marti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna martida mikrafoonka ah oo uu toddobaadkan marti noogu yahay brofeser cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinleh oo culuumta sharciga ka dhiga jaamacadda minnesota waxaanaannu barnaamijkeennan ku faaqidi doonnaa golaha wasiirada ee uu dhowaanta ra'iisul wasaaraha soomaaliya soo magacaabay tiro ahaan iyo tayo ahaanba dadku siday u arkaan waxyaabaha laga filan karo baarlamanka iyo sidoo kale wax kabeddelka dastuurka cabdiwaaxid ku soo dhowow barnaamijkayga martida microfonka bismillahi raxmaan raxiim sahra waa ku salaamay marka hore adiga iyo dhegaystayaashaada run ahaantii sidaad sheegtay tiro kooban oo wasiira ah ayaa lasoo magacaabay tiradaa koobani dabcan hadal fara badan ayay dhalisay soomaalida dhexdeeda oo shacabka soomaaliya guda iyo dibadba aad buu u hadal hayaa an waxaan odhan karaa laba qodob oo aan ku tilmaami karo inay laba faa'iido oo ay leeyihiin yarayntaas la yareeya ay leedahay baa jirta waxyaaba lagu dhaliili karaana waa ay jirtaa marka aan ku horeeyo labada qodob ee ugu muhiimsan ee la odhan karo faa'iide ayaa ku jirta in tirada la yareeyo ko waxa loo yaqaano afka ingiriisiga efficiency ama hawl si fiican loo qabto ama hawsha oo si fiican iskula jaan qaada runtii waa la heli karaa haddii tiradu yar tahay isla jaanqaad fiican ayaa dhici kara marka taasi waa faa'iido weeyi faa'iidada kale leedaha dabcan waxa weye xagga dhaqaalaha oo tiradoo la yareeyaay runtii dee dawladda waxay ku koosgaraynaysaa dhaqaale ka yar dhaqaalaha loo baahanya haddii ay wasiiradu fara badan yihiin sababtaa wasi wasaarad walba waa inay shaqaalaheedii yeelato oo ay mataqaanaa shaqaalahaasina mishaar iyo guryo iyo ama xafiisya ay degaan iyo dee kharashkeedii iyo markaa masaariifteedii ay u baahato marka dhinaca kharashka marka laga eegana faa'iide ayaa ku jirta tirada oo la yareeyo faa'iido ayaa ku jirta labadaas waa waa dhinaca faa'iidada weeye dhinaca kale waxaa la is odhan karaa siyaasadda soomaaliya marka guud ahaan la eegayo marxaladda la marayo kolley dib u heshiisiin baa loo baahan yahay dib u heshiisiintaasina malaha waxay u baahan tahay in dadka oo dhan iska dhex arko golayaasha wasiirada ama saamiqaybsiga xuku dawladda in dadka oo dhan ay iska dhex arkaan marka waxaa la odhan karaa siyaasad ahaan ma ma ma ma arrintani maxay keeni kartaa maadaama dad fara badan ay dareemayaan inaanay ka helin jago golaha wasiirada aan jaga u qalanta ama jago aan laga siinin marka run ahaantii dhinacaasina reconciliationkii iyo dib u heshiisiintii waa laga yaabaa in la yidhaahdo dhibaato ayay ku keeni kartaa barnaamijka la fili kara inay xukuumadda horgeyso golaha shacbiga muxuu yahay cabdiwaaxid qiyaastii waa in horta golihii wasiirada in la ansixiyo weeye oo ta koowaad dastuurka wuxuu awood u siinayaa madaxweynaha iyo mataqaan madaxweynaha in uu mataqaanaa soo soo magacaabo ra-iisul wasaare soo magacaabo ra-iisul wasaarahaasna uu golo wasiiraha soo dhiso xukuumaddaasoo iswadata la horgeeya golaha baarlamaanka haddii golaha baarlamaanka ay kalsooni kaga waayaan cod aqlabiyadda mataqaana simbalka ah ama koob iyo konton boqolkiiba hadday kaga waayaan ama lagu siin waayo codka kalsoonida dabcan wuxuu xaq u leeyay mar labaad inuu haddana dib usoo magacaabo oo xukuumadda inta uu kala diro uu mar labaad ku soo celiyo baarlamaanka baarlamaankuna markaa ay haddana cod labaad oo kalsooni ay u qaadaan mar labaad dabcan barnaamijka xukuumaddu waxa weeye hanaanka siyaasadeed iyo barnaamijka fulineed ee u yaala xukuumadda weeye waxa lagama maarmaan ah xukuumaddu inay la timaad siyaasad qaran oo dhinacyo fara badan taabanaysa hadday tahay dhinaca ammaanka dhaqaalaha cadaaladda arrimaha dibadda khayraadka mataqaan dib u heshiisiinta dhinac walba waa inay wasaarad walba wixii ay qaban doonto iyo barnaamijka guud iyo aragtida guud ee dalkan iyo dhinaca loo jihaynayo ayaa looga fadhiyaa fulinta waayo sida dastuurku qorayo xagga fulinta awoodda fulinta xukuumad ee dawladda soomaaliyeed waxaa iskale kabinetka iyo ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada ayaa iskale iyagaa looga fadhiyaa siyaasad qaran inay soo diyaariyaan baarlamaankuna wuxuu xaq u leeyahay maadaama uu matalayo shacabka soomaaliyeed inuu barnaamijkaa uu ka doodo su-aale ka keeno dib u eego haddii uu ku raacana uu ansixiyo wixii uu ka bedeli karana uu ka bedelo yacni oo dood fiican ay halkaa ka dhacdo marka baarlamaanka awooddaas iska leh inuu ansixiyo laakiin soo bandhigeeda hore xukuumadda ayaa laga sugaya marka cabdiwaaxid golahan wasiirada ee lasoo dhisay sharciguma wuxuu dhigayaa in golaha wasiirada oo duuduuba la horgeeyo sidaasina cod loogu qaado mise qof qof baa cod loogu qaadayaa oo lagu ansixinayaa ama lagu diidayaa sida uu sharcigu dhigaya maxay kula tahay dastuurku wuxuu leeyahay in xukuumadda waxaa la horgeynayaa ama golaha wasiirada iyo xukuumaddu waa inay kalsooni ka helaan baarlamaanka inay kalsooni ka helaan marka sharci ahaan duuduub waa lagu horgeyn karaa xukuumadii oo iswadata magacdii golaha wasiirada oo dhamaystiran magacdaas oo dhan baa la hordhigi karaa baarlamaanka oo barnaamijkoodiina wata iyo waxyaabihii ay qaban lahaayeen duuduub waa lagu ansixin karaa markaa duuduubna waa lagu diiri karaa waxa kale oo dhici karta in qof gaara waayo qofka wasiirkiihi shuruud buu leeyahay uu dhigayo dastuurku oo waxaa laga rabaa shuruuddaa inuu inuu buuxiyo ayaa laga rabaa si qofka uu wasiir u noqdo ama ra-iisal wasaare u noqdo shuruudaha noocaasa inkastoo ra-iisal wasaaraha oreediba la ansixiyey haddana wasiirada laftooda golaha baarlamaanka waxaa looga fadhiyaa inay dabcan eegaan dadkan magacdan lasoo gudbiyey ay eegaan ma buuxinayaan shuruudihii dastuurka uga baahnaa marka hadday masalan qof gaara ku arkaan inaanu shuruudihii loogu talagelay buuxinaynin waxay xaq u leeyihin inay qofkaa hor joogsadaan ama ay diidaan duuduub ahaanna way ku ansixin karaan oo waxay odhan karaan markaan haddii qofku walba uu shuruudihii loogu talagelay buuxiyo waa ay wada ansixin karaan oo codka kalsoonida waa ay siin karaan qof qofna waa ay u siin karaan haddii hadhow wasiirada ma gadaal laga soo magacaabana saas oo kale waa la hor keeni karaa iyagana qof qof ama tuurtuur baa loo ansixin karaa marka waa arrin runtii ku cad weeye dastuurka xeer hoosaadna baarlamaanku waa uu ka samayn karaa runtii waan gartay marka ka waran haddii baarlamaanka marka la horgeeyo xukuumaddaasi baarlamaanku soo diidaan xukuumaddan tallaabada xigta ee la qaadaya maxay tahay haddii dabcan baarlamaanku xaq wuxuu uleeyahay in baarlamaanku uu uu diido xaq buu leeyahay inuu qayb ka mida diido ama inuu wax ka bedelo ama uu mataqaana dib u soo celiyo xaq buu leeyahay hadday taasi dhacdo dabcan waxaa looga fadhiyaa mar labaad in ra-iisal wasaaruhu uu isagoo dabcan u hogaansamayo go-aankaasi uu dib usoo magacaabo wasiira dambe oo wasiiradaasna dib loo soo celiyo ilaa inta ay ka helayaan mataqaana kalsoonida baarlamaankana dib loogu soo celiyo taasun baa un tillaabada xigtaa ay noqonaysa marka waa arrin runtii u taalla madaxweynaha dabcan isagoo la tashanaya ra-iisal wasaaruhu inuu dib haddana usoo magacaabo ciddii ama haddii hal qof la diido ama haddii duuduuba loo diido ama barnaamijkiisa in wax laga bedelo in dib ugu soo celiyo baarlamaanka waa hawl u taallo weeye oo dastuurka laftiisa uu dhigayo waan gartay marka ma iyadii oo sidii lagu soo celiyeyba uu mar labaad ku celinayaa mise haddii duuduubba xukuumadda lagu diido waxay noqonaysaa inuu tobanka wasiirba soo bedelo waxay ila tahay aniga haddii duuduub loo diido oo xukuumadood isla dhammaantood la yidhaahdo ma rabno golahan aad soo dhistay ama kuma qanacsanin dabcan waxay ila muuqanaysaa markaa siyaasad ahaan way adkaanaysaa in la soo celiyo tobankaba oo siyaasad ahaan maadaama dee baarlamaankii mar uu diiday oo tobankiiba inta la horgeeyey tobankiiba uu soo celiyey waxay la tahay gole cusub oo wasiiraa inuu soo dhisi doono oo macnaha siyaasad ahaan saasay noqonaysaa de oo waa arrin kalsoonidiiba haddaanad helin dee mar labaad kuma celin kartid isla magacdii laftoodii wax macnoo weynay samaynaysaa ma jirto ma safilaya anigu shaksi ahaan in baarlamaanka laftiisa uu tobankaba wada celiyo oo duuduub uu ku celiyo o yidhaahdo ma rabno waa laga yaabaa inay yidhaahdaan hala soo kordhiyo tirada laakiin tiro dee uu dastuurku dhigayo oo baarlamaanku uu ku qasbi karo ra-iisal wasaaraha ma jirto wasiiradana lama odhan karo wax sharciga hor dhigayo odhanaya ama toban ha laga dhigo ama shan iyo toban ha laga dhigo ama labaatan ha laga dhigayo ma jirto waxa weeye arrin siyaasadeed weeyi waxaana awooddaa iska leh ra-iisal wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa iska leh marka baarlamaanku ma odhan karo toban tobankan kasoo badiya haddaad kasoo badin weydaan waanu diidaynaa mar oo ma ma ansicinayno taasi ma aha dood sharciga waafaqsan maaha laakiin waa inay eegaan dadkani ma buuxiyeen shuruudihii dastuurka uga baahnaa qofkan ama wasiirkan uga baahnaa qofkani ma buuxiye waa inay eegaan hadday hadduu qofku buuxiyey dee muwaadin walba xaq buu uleeyahay wax uu sharci ahaan lagu diidi karaana ma jirto waan gartay dhinaca kale waxaa jira xildhibaano iyaguna maalmahanba u ololeynayay mooshin ka dhana xukuumadda oo ay ku dalbanayeen in barnaamijka xukuumadda lasoo dhammaystiro ka hor inta aan golaha la horkeenin muxuu yahay dhamaystirkaasi ay ka hadlayaan mas-uuliyiintaasi kamid a baarlamanka anigu waxaan odhan lahaa dhamaystirka barnaamijkaasi yaan dhakso loogu degdegine bal horta ha la ansixiyo wasiirada wasiirada marka la ansixiyo kadib hordhac waa lasii samayn karaa dabcan oo waxoogaa barnaamij hordhaca oo kooban waa la samayn karaa laakiin barnaamij dhamaystirana wasaarad walba waxay qaban lahayd iyo hawlaheedii iyo tafaasiishaasi dee wax hadda diyaar noqon kara sidan dhaksaha ah maba aha iyadoo gaar ahaan wasiiradiiba weli aanay magacowneyn marka hala suudaan qabaa baarlamaanka soomaaliyeedna dee wa haddaa u raba inuu barnaamijka arko waa ay ku mahadsan yihiin oo dee baarlamaanadii hore waxoogaa waxa lagu dhaliili jiray inay siyaasadun ay mar walba ka hadli jireen oo aanay barnaamijka xukuumadda ee xagga waxtarka iyo adeega qaranka aanay xooga saari jirin marka iyagana waa lo waa looga baahan yahay inay wasaarad walba la xisaabtamaan wasiir walba eegaan muxuu ummadda u hayaa xaggee barnaamijkiisa u socdaa ay ka ansixiyaan ee su-aalo weydiiyaan oo si joogtaa mar walba uu u hor yimaado baarlamaanka laftiisuna dabcan awooddiisa ayuu isticmaalayaa marka ha socdo waxaani process wey isqabqabsi baa iman doona oo lagama maarmaana nidaamkuna markuu furfuran yahay xorriyadii ay jiraan dastuur uu jiro isku aragti lama noqonayo marka taasi anu waxaan u arkaa arrin siyaasadeed laakiin waxaan ku celcelinayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ha lagu ixtiraamo go-aankooda ha lagu ixtiraamo oo fursad ha la siiyo dalkan maraykanka aan joogno laftiisa lixda bilood ee u horeysa ama boqolka maalmood ee u horeeya waxaad og tahay in madaxweynaha cusub xataa wakti la siiyo oo shaarul casal iyo waxoogaha hanimuun baa la siiyaa aan loo daayo waxooda oo khilaafaadka iyo dhaliisha waa laga yareeyaa inta hore bal qoladana shaarul casalka hala siiyo oo waxoogaa haloo yardaayo bishaa hore ama boqolkaa hore maalmood hala siiyo wakti oo bal halagu ixtiraamo taladooda gaar ahaan waxaan ka hadlaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha gabagabada barnaamijkeenan martida microfoonka haddii aynu ku dhowaano markaad eegto habka imika wax loo wado dadka badankoodu waxay sheegayaan inuu yahay hab gaabisa marka la eego markii madaxweynaha la doortay xilligii uu prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha soo magacaabay iyo intii ra-iisul wasaaraha ay ku qaadatay inuu wasiiro soo dhiso iyo ilaa hadda oo aan la ansixinin wasiiradii oo weli ay hawl baarlamaanka u taalo tahay gaabiskaasi maxaa lagu sababeyn karaa baad is leedahay runtii waxa weeye ninba si si aragti buu ka qof walba aragti buu ka yeelan karaa muddadaasi waan maqlay arrimaha aad sheegayso oo dadka qaar baa odhanaya waxoogaa way jiisatay qaar baa odhanaya me wallahi waktigiisiiba loo baahnaa buu qaatay anigu waxaan qabaa qof walba madaxweyne walba iyo ra-iisul wasaare walba waxa uu leeyahay qaab uu wax u maamulu leeyahay dabcan qaar baa is odhan karaa momentumkii iyo iyo didiinadii dadku marka hore qabeen oo la rabay in deg deg wax lagu socodsiiyo waxoogaaba ay mataqaana dadka qaarkood yidhaahdeen armay deg deg u baahnayd oo kuleylka lagu jaro qaarna waxay leeyiin mee ka fiirsashay u baahnayd oo madaxweynuhu dabcan wuxuu ka fikirayay in waktigiisa qaato ra-iisul wasaaruhuna saas oo kale marka ma ma ma ma majiitanba iyo qunyar socodnima mise waa runtii ka fiirsasho iyo xikmad dabcan waxay ku xidhan tahay qof walba dhinaca uu ka fiiriyay ku xidhan tahay laakiin anigu sharci aqaan aha garyaqaan ahaan wax sharci oo la jebiyey ma arkayo xukuumadda wax lagu qiimeyn doonaa uun shaqadeeda iyo habkay u gudataa lagu qiimeyn doonaa dastuurka dabcan dadkii sida dhow ula socday baad ka mid ahayd waxaa dhowaan laga saaray qodobo ka mida la laalay marka dib u eegto inta badan waxaa la odhan jiray dastuurka wixii qabyo ah ama wixii wax laga bedelayo waa hawl u taalla baarlamaanka soo socda laalitaankaasi macno ahaan muxuu ka turjumayey mase la gaadhay xilligii baarlamanku ay ka fadhiisan lahaayeen dastuurka ee ay wax kabedel ku samayn lahaayeen dabcan qodobka aad sheegtay qodob muhiima ayuu ahaa oo runtii kala dirista baarlamaanka ah awoodna u siinaya madaxweynuhu in haddii baarlamaanka laftiisa uu soo ogolaan waayo ama codka kalsoonida siin waayo madaxweynuhu xaq u yeelanaya baarlamaanka laftiisa inuu kala diro arrintaasi runtii waa arrin dabcan laba dhinacba laga eegi karo waxaanad moodaa lasoo noqosho uu baarlamaanku la soo noqday mataqaana awoodiisa inay tahay baarlamaanka laftiisuna dee isaga laftiisu inuu noqdo maaha baarlamaan aan la kala diri karin waa inuu noqdo baarlamaan mataqaana ama doorasho lagu kala diri karo oo waktigiisa marka la gaadho lagu kala tegi karo doorasho lasoo qaban karo ama madaxweynaha laftiisu marmarka qaarkood awood uu heli karo ama u yeelan karo in uu kala diri karo haddii duruufo gaara ay yimaadaan aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle adaa mudan wadahalo
intaasi ayaananu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka iyagii martida mikrofoonka intaaynu dhegaystayaal barnaamijkan oo kale a isugu imanayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo